أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين walaalayaal waa darsigeennii afaraad ee kitaabkeennii alhadyu alwaadix fi debyi can muctaqadi salafi asaalix casharkeennii ugu dembeeyey walaalayaal waxaannu soo qaadannay aayaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi yowma yukshafu can saaqin saaqaas qur'aanka ku jira in aan loola jeedin shansho sida kuwa mubtadicadu ay yidhaahaan ilaahaa shansho leh ay yidhaaheen waxayna markaa saldhig ay ka dhigtaan yowma yugshafu can saaqin iyo xadiis imaamu albukhaari uu warinayo oo si khaldan ay u tarjumeen ama si khaldan ayba u fahmeen xadiiskaasoo ah yakshifu allaahu yugshafu can saaqin saaq ayaa la faydi doonaa fa yakshifu can saaqin saaquu ilaahay faydi doonaa marka saaqaas waxaannu casharkeennii saddexaad ku soo qaadannay ulajeeddada laga leeyahay inay tahay shiddatulqiyaama maalinta qiyaamaha dhibaato aad u baaxad weyn ayaa bannaanka la soo dhigi doonaa sidaasna waxaa ku awilay ayaannu nidhi ibnu jariir altabari tafsiirkiisa waxaa kaloo sidaa ta'wiilkaa sheegay ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa fatxulbaariga ee bukhaariga uu ku sharxay waxaa kaloo sidaa sheegay yaannu nidhi alxaafid ibnuuljaws kitaabkiisa la yidhaha dafcu shubahi tashbiih waxaa kaloo sidaas isaguna ku awilay mujaahid ibraahimu nakaci qataada iyo jamaahiiru alculamaa haddaba xaqan sidaas u cad walaalayaal oo ta'wiilkaas saaqaas inaan loola jeedin shansho inuu ilaahay leeyahay ee loola jeedo shiddatu alqiyaama marka ay arkeen qolada mubtadicada ah waxay ku soo arooriyeen ama ay ku fureen tashwiish ama shubho ayay ku fureen shubhadaasina waa sidan soo socota waxay yidhaaheen yowma yukshafu can saaqin aayaddan meeshan ku qoran eraygan saaqa ah maba ahay yidhaaheen middii ahayd sifada ama shanshada ilaahay middii laga waday ma ahay yidhaaheen ee waa iska saaqa laga wado macnaa shidda oo maalinta qiyaamaha dhibaatadeeda laga wado maxaa yeelay waxay yidhaaheen aayaddu damiir ma laha oo erayga saaq ilaahay looma addiifinoo lama odhan yowma yugshafu can saaqihi lama odhan laakiin waxay yidhaaheen annagu markaan ilaahay shanshada u sugayno waxaan ka qaadannay saaqihi oo damiir wadataa jirtoo imaamuulbukhaari saxiixiisa uu ku wariyey waxayna soo qaateen riwaayadii imaamuulbukhaari oo markaa ahayd fayakshifu can saaqin fa yakshifu can saaqihi middaas damiirka wadata ee bukhaari ku soo aroortay taas ayaannu leennahay annagu waa shanshadii ilaahay maadaama saaqaas loo addiifiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala loo addiifiyey marka shubhadaas jawaabkeedu waxay tahay horta xadiidka ay deliishadeen ama riwaayada ay deliishadeen oo damiirka wadata fa yakshifu can saaqihi ah waxaannu leennahay damiirkaasi waa laga raajixsan yahay saxna ma aha damiirkaas in xadiidka lagu daro maxaa marka saldhig aannu uga dhigaynaa damiirkaasi inuusan jirin waxaa caddaynaya alxaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa la yidhaaho fatxulbaari ee bukhaariga xaafidku uu ku sharxay juska siddeedaad juska siddeedaad lambarka lix boqol iyo lixdan iyo afar wuxuu ku yidhi xaafidku lafdatu saaqihi saaqihi lamiirkaas ah ghayru maxfuuda culimmadu ma aysan xifdiyin wayna inkireen waalmaxfuudu lafdatu saaqin culimmadu waxa ay xifdiyeen waa in damiirka laga daayo oo la yidhaaho saaqin limuwaafaqatihaa lilaayati alqur'aaniya maxaa yeelay waxay waafaqsan tahay aayadda qur'aanka haddii damiirka laga daayo aayaddii ahayd yowma yukshafu can saaqin iyo waxaa iswaafaqaaya fa yakshifu can saaqin welidaa damiirkaas culimmadu ma aysan xifdin mana aysan oggolaanin marka halkaas waxaa ku baaba'ay walaalayaal damiirkii ay xujo ka dhigteen ayaa halkaas ku baaba'ay weliba xaafidka marka uu ka hadlaayey xadiiskan bukhaariga fayakshifu can saaqin inaan meesha shansho xaqiiqiya laga wedin ayuu sheegay xaafidku wuxuuna ku yidhi juska siddeedaad lambarka lix boqol lixdan iyo afar walaa yudannu yaan loo malayn buu yidhi anna allaha duu acdaa'in wa jawaarix ilaahay xubno inuu leeyahay oo gacmo xaqiiqaa iyo shansho xaqiiqaa iyo lugo iyo waxaas inuu leeyahay yaan loo malayn ayuu xaafidku yidhi bukhaariga sharxay limaa fii daalika min mushaabahati almakhluuqiin maxaa yeelay haddii xubno ilaahay loo sugo makhluuqaadkiisii ayaa ilaahay loo ekaysiiyey tacaala allaahu can daalika waxaasna ilaahay waa ka sara maray subxaanahu wa tacaala marka damiirkaas ay soo deliishadeen wax jira ma aha walaalayaal midda kale sheekha la yidhaaho abubakar ibnualcarabi kitaabkiisa alcawaasim la yidhaaho wuxuu yidhi lam yarid lafdu saaq mudaafan ilayhi laa fii xadiidin saxiix walaa fii xadiidin saqiim wuxuu yidhi ereyga saaq oo shansho ah oo ilaahay loo adiifiyo oo damiir lala xidhiidhiyo xadiis kuma soo aroorin ayuu yidhi abubakar ibnualcarabi kitaabkiisa la yidhaaho alcawaasim ayuu ku sheegay haddaba halkaas waxaa ku baaba'ay walaalayaal shubhadii ay ku soo arooriyeen ta'wiilkan oo ah aayad ayaa meeshan la sheegay aayaddan annagu sifa ahaan uma deliishanaynee ee waxaannu saaqa shanshada ilaahay ugu sugaynaa riwaayatulbukhaari oo damiir qabtay fayakshifu can saaqin halkaasna waxaad ka ogaateen damiirku inaysan waxba ka jirin oo ibnu xajar alcasqalaani fatxiga uu ku inkiray haddii marka adinku aad aaminsan tihiin ilaahay inuu shansho leeyahay waa fikrad aad u khaldan waana fikraddii ay qabi jireen mubtadicadii mushabbihadu maxaa yeelay saaqa qur'aanku uu sheegay iyo midka bukhaarigu uu sheegay waa isla mid labadoodaba wax damiira ma wataan damiirkana ibnu xajar waa kii hadda aanu soo qaadannay inuu radinahayey marka haddii saaq aad tidhaahid saaqa dee waa la awilay damiir haddaad ku carartayna damiirkii inuusan jirin fatxulbaariga ayaad hadda ka maqlaysay halkaas ayaa shubhadaasina walaalayaal ku baaba'day wa habata waxaa sugnaaday fii saxiixi muslimin saxiixu muslim waxaa ku sugnaaday anna allaha tacaala ilaahay yaquulu inuu leeyahay yabna aadama ibnu aadamow mariltu waan xanuunsaday falam tacudnii ima aadan soo booqannin qaala wuxuu yidhi ibnu aadamku yaa rabbi rabbigeeyow kayfa sidee baan acuuduka kuu soo booqan walxaal anta adigu rabbulcaalamiin aad tahay adigoo caalamka oo dhan rabbi u ah sidee kuu soo booqdaa qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanah amaa calimta sow ma aadan ogaanin anna cabdii addoonkayga fulaanan hebela marida inuu jirraday oo falam tacudhu hebel aadan soo booqan amaa calimta sow ma aadan ogaateen annaka adiga low cudtahu ninkaa haddaad soo booqan lahayd lawajadtanii cindahu agtiisa inaad iga heli lahayd sow ma ogaateen xadiiskan walaalayaal saxiixu muslim ayuu ku qoran yahay daahirkiisa markaannu fiirinnana daahirkiisu wuxuu keeni isnaadulmarad ila allah jirradii oo xagga ilaahay loo tiiriyey taas ayuu keeni mariltu waan jirraday buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala fa hal yajuusu lanaa annaga ma noo bannaan yahay an naquula inaan dhahno inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaatay sifata almaradi jirrada tilmaanteeda ayuu ilaahay leeyahay xadiiskaas annagoo ka ambaqaadayna ilaa adinka yidhi waxba lama ta'wiilin karee ma noo bannaan tahay inaan nidhaha ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mida jirro inuu jirrado ayaa sifaadka ilaahay ka mid a ma odhan karnaa li'annaha maxaa yeelay sifada oo jirrada dukirad waxaa lagu xusay fii xadiisin xadiiskaasoo saxiixin saxiixa xadiis saxiixa ayaa lagu xusay jirrada wa hal yajuusu ma bannaan yahay an nactaqida inaan caqiidayno anna alcabda addoonku idaa marida hadduu xanuunsado marida allaahu tacaala aydan ilaahayna inuu la xanuunsanayo oo ilaahayna jirra ay ku dhacayso waxaas miyaannu diin ka dhigan karnaa walaalayaal tacaala allaahu ilaahayaa ka sara maray can daalika midkaas iyo wixii la midaba jirradaas iyo wixii la mida culuwan saramarid culuwgaasoo kabiiran weyn waxaa ilaahay looma aanayn karo mana bannaana waana mustaxiil haddaba qolyooyinka mushabbihada ah oo mubtadicada ee odhanaya waxba lama ta'wiilin karo sow xadiiskan hadda ma ta'wiilku kuma qorra mariltu waan jiraday taawiilkii waxaaba na barayaba ilaahay inaan jirradaas isnaadulmarad ila allah jirradaas ilaahay loo tiiriyey daahirkeeda in laga leexiyo daahirkeeda in laga leexiyo oo ay ulajeeddadu tahay waxaa jirraday addoonkaygii wanaagsanaay addoonkaygiina sooma aadan booqan haddaad soo booqan lahaydna abaalgudka ayaad agtiisa ka heli lahayd oo ajiraa lagu siin lahaa marka xadiiskaas in daahirkiisa laga leexinaayo ilaahayaaba na baraayaba maxaa yeele ilaahay isagaa gadaal ka awilay xadiiska oo daahirkiisa ka leexiyey taawiilka noocana markii ay arkeen innaga oo rabnay inay ku soo hanuunaan ayay waxay ku fureen inay ku soo hanuunaan badiilkeedii shubhay ku fureen waxay yidhaaheen kitaabkani xadiiska ninkan uu ku soo qoray horta waa sax ayay yidhaaheen oo waa xadiis saxiixu muslim uu wariyey laakiin taawiil maahana waxay yidhaheen waa tafsiir ilaahayaaba fasirayba war hadda wax walba magaca haddii aad ka beddelaysaan goormaad hanuunaysaan ta'wiil weeye tafsiir ma aha maxaa yeelay inay ta'wiil tahay waxaa deliil u ah xadiiska bilowgiisa mariltu mariltu marba haddii la yidhi daahirku wuxuu yahay isnaadulmarad ila allaahi tacaala xanuunkii oo ilaahay loo tiiriyo wey xadiiska daahirkiisu sow daahirkaa lagama leexinoo xadiiska aakhirkiisu kuma baraayo isnaadkan laysa calaa daahirih sida u muuqda inuusan ahayn oo xaqiiqada lagu awilaayo inay tahay isnaadulmarad ilaa cabdillaah xanuunka in loo tiiriyo addoonka ilaahay oo ulajeeddadu ay tahay addoonka ilaahay yaa jirraday marka xadiiskan annagu waxaan u soo qaadannay ilaahay isagaaba na barahayaba inaan wax awilno taawiilka aan samayno dee haddii magacaad ka beddeshaan kabeddelkaa magacaasi wax qiimo ah ma yeelanayo tafsiir aad ku magacaawdaan sababtoo ah ta'wiil waxaa la yidhaha ereyga daahirkiisa oo laga leexiyo xadiiska aakhirkiisana waxaa ka cad ereyga daahirkiisii inuu ilaahayba ka leexiyey subxaanahu wa tacaala halkaasna waxaa ku baaba'day shubhadii daciifka ahayd oo ah kan ta'wiil lama odhan karee tafsiiraa la odhan karaa warsee tafsiir loo odhan karaa ta'wiilka waxaannu soo qaadannay waa ereyga oo daahirkiisa laga leexiyo haddana ereyga daahirkiisii waa laga leexiyey wa awala wuxuu awilay cabdullaahi ibnu cabbaasin aydan qowla allaahi tacaala ilaahay qowlkiisuu awilay wasamaa'a banaynaaha biaydin ilaahay uu yidhi wasamaa'a samadii banaynaaha samada waannu dhisnay uu yidhi ilaahay biaydin qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas biquwatin awood ayaannu ku dhisnay oo inaan loola jeedin aydin gacmo gacmo xaqiiqaa inaan loola jeedin ayuu cabdullaahi ibnu cabbaas awilayoo wuxuu ku awilay biquwatin biquwatin ayuu ku awilay inaan gacmo xaqiiqiya aan loola jeedin wadaalika kamaa fii tafsiiri ibni jariiri dabari ibnu jariir udabari tafsiirkiisa sida ku sugan oo kale juska toddobaad lambarka sagaashan iyo labaad ayuu ku qoran yahay inuu cabdullahi ibnu cabbaas aydintaa quwo uu ku awilay naqala daalika waxaa soo guuriyey ta'wiilkaas ibnu jariirinaa soo guuriyey can jamaacatin uu ka soo guuriyey jamaacadaasoo min asalafi salafka ka mida salafkaasoo ah saalixa ee wanaagsanaa minhum waxaa ka mida jamaacadaas ta'wiilkan soo guurisay mujaajamaacada laga soo guuriyey ta'wiilka mujaahidunaa ka mida wa qataadatu yaa ka mida wa mansuurunaa ka mida wa sufyaanu yaa ka mida intaasoo dhan waxay dhaheen eydinta qur-aankan ku jirta gacmo xaqiiqiya loolama jeedee waxaa loola jeedaa biquwatin quwa ayaa loola jeedaa ayuu ku awileen haddaba marka ta'wiilkan isaga ah isagana waxay ku soo arooriyeen shubho waxay shubhada ku soo arooriyeen waxaa ka mid ahaa inay yidhaaheen biaydintan aayadda ku jirta maba aha jamcu yeddin yad oo gacanahoo aydin lagu jamciyey maba ahana yidhaaheen oo waxaa weeye waa masder ka yimid aadda ya'iidu aydan masder ka yimid aadda ya'iidu aydanwu haddaba marka shubhadaas walaalayaal waa shubho aad daciif u ah sababtoo ah aydintan laba macnoba horta way ixtimaali in ay tahay yad oo aydin lagu jamciyey waana meesha annagu aanu salli ka dhiganayno on deliishanayno iyo inay tahay masder sida ay sheegayaan aadda iyo iiddu aydan labadaba waa ixtimaali laakiin yaa u diidaaya in aydinta la yidhi jamcu yaddin ma aha tafsiir u diiday sidaas ma jiro lafdiga daahirkiisuna wuu ixtimaali karaa maxaa yeelay aydin jamaceedu yadd wuxuu ku yimaadaa aydin qur-aanka naftiisa ayaa sheegay yadda in aydi lagu jamciyo waa ka ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala am lahum aydin yabdishuuna bihaa ma waxay leeyihiin aydin gacmo oy wax ku qabsadaan miyay leeyihiin mimaa camilat aydiina ancaaman aydiina aydidaas iyaduna waa jamcu yaddin oo aydina lagu jamciyey marka qur-aankii ayaaba laga helay aydinku inuu yahay jamcu yaddin maadaama qur-aankii dhexdiisa laga helay tafsiir u diidahayana ma jiro oo yidhi aydintani ma aha jamcu yaddin yidhi ma jiro midda kale taas waxaa caddaynaya aydintan inay tahay jamcu yaddin qawaamiista adduunka hadda taalla qaamuuska ugu faca weyn oo la yidhaaho saxaaxuuljawhari ayaa wuxuu qoray alyaddu alquwa yadda waxaa lagu macnayn karaahuu yidhi awood wa jamcuhaa aydin waxaana lagu jamcin karaahuu yidhi aydinna waa lagu jamciyaa liqowlihi tacaalaa aayaddanaana deliil uuhu yidhi macnaha aanu sheegnay waasamaa'a banaynaahaa biaydin marka qaamuuska adduunyada ugu faca weyn inta hadda aannu ognahay oo daabacan oo adduunyadu qawaamiista ay daabacday qaamuuskaas ayaad kala xidhiidri kartaan walaalayaal in ay aydintan tahay jamcu yaddin yad oo aydin lagu jamciyey tafaasiirta oo masderka qoraysana ee waxa weeye ma aysan diidinin inay yad aydintani ay tahay jamcu yaddin inay tahay wax diiday ma hayno oo tafaasiirta islaamka ka mida eraygu marba hadduu luqa yahana inuu masder yahay inuu masder yahay iyo inuu jamac yahay labadaa haddii laysku qabtana waxa weeye waxaa marjic asaasiya u ah oo dib loogu laabtaa qawaamiista luqada ayaa dib loogu laabtaa iyaga ayaana caddeeyey wa haadaa kani alimaamu waa imaamkii axmedu axmed axmed kaas oo ibnu xambalin xambal wiilkiisa ahaa yu'awilu asaguna wuxuu awili imaamu axmed qowl allahi tacaala ilaahay qowlkiisu awili wa jaa'a rabbuka wa jaa'a rabbuka rabbigaa ayaa yimid ayuu awilay qaala alxaafid ibnu kahiirin wuxuu yidhi fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa wuxuu ku yidhi albidaayati waannihaaya juska tobanaad safxada saddex boqol labaatan iyo toddobo halkaas wuxuu ku yidhi ibnu kahiir rawa albayhaqiyu can alxaakimi imaamu albayhaqi ayaa xaakim wuxuu ka wariyey can abi camrin xaakimna uu ka sii wariyey abi camar abi camarkaasoo ibni samaak can xambalin isaguna uu xambal ka sii wariyey anna axmeda bna xambalin axmed binu xambal ta'awala qowla allahi tacaala ilaahay qowlkiisa inuu awilay qowlka ilaahay inuu awilay wa jaa'a rabbuk bijaa'a hawaabuhu ilaahay abaalgudkiisiyaa yimid saas inuu ku awilay huma qaala albayhaqiy imaamu albayhaqi wuxuu yidhi wa haadaa kani isnaadun waa sanad sanadkaasoo laa qubaara wax boor ah calayhi sanadkaa korkiisa uusan ahaanin sanadkan waa sanad wax wasakha aan lagu furi karin ayuu yidhi bayhaqi haddaba aayaddan walaalayaal waxaad ka arkaysaan ama dhegiinna baad ku maqlaysaan imaam axmed ibnu xambal sifaadka ilaahay qaybo ka mid ah inuu awilay aayaddan wa jaa'a rabbuka rabbigaa aa yimid ulajeeddadu inaysan ahayn imaatin xaqiiqiya oo sida bini aadamku uu ayroboorrada uga soo dego ama uu maaragtaahay waddammada kale markuu ka yimaado maraakiibta intuu ku yimaado magaaladiisa u soo dego saasoo kale inaan loola jeedin imaatinka makhluuqaadka ama imaatin xaqiiqiya daatadiisa aan loola jeedin ayuu imaam axmed noo awiliyo wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa jaa'a hawaabuhu ilaahay hawaabkiisii iyo abaalgudkiisii ayaa yimid saasuu noogu awilay imaam axmed bayhaqina wuxuu yidhi imaam axmed inuu sidaas ku awilay waxaa loo hayaahu yidhi sanad aan la duri karin oo wax wasakha aan lahayn waa sanad saxiixa weeye ulajeeddadu marka halkaas walaalayaal waa salafkii oo waxa wilay sidaad ka arkaysaan sidaad ka arkaysaan sanadkii oo sifaadkii ilaahay oo qaybo ka mida imaam axmed waa wilayu haddaba walaalayaal waxay ku fureen taawiilka noocan ah shubho iyagoo la dagaalamaya xaqa iska cad markay kitaabkan radinahayeen oo shubhada ay ku awila ku furhayeenna waxay yidhaaheen riwaayadaanay yidhaaheen waxaa ku jira oo la kali noqday xambal xambal ayaa la kali noqday yidhaaheen xambalna waa nin infiraadaad badan oo waxyaalo badan oo uu la kali noqdo ayaa jira yidhaaheen taas jawaabkeedu waxay tahay horta meeshan waxaa ku cad sanadkan inaan marnaba la duri karin nin kastoo isku daya inuusan far saari karin bayhaqiyaa sheegay wa haadaa isnaadun laa gubaara calayhi waa sanad aan wax wasakha lahayn sanad aan wax wasakha lahayn ayuu ku tilmaamay bayhaqi hadda marka ninku hadduu infiraadaad leeyahay xambal kaba dhigba inuu infiraadaad leeyahay masaa'il badan oo asxaabta imaam axmed uu kala kali noqdo inuu leeyahay xambal ninkani ka dhig dahabiga fii tarjamati xambal xambal markuu ka tarjamaynayey ama uu ka taarikhaynayey wuxuu yidhi alxaafid asaduuq athabt alxaafid asaduuq xambalkan waa nin axaadiista xifdiyey buu yidhi saduuq weeyuu yidhi waa nin run badan waxaadna og tihiin erayga saduuqa af carabiga inuu yahay miisaanka facuul facuul inuu ku socdo facuulkuna waa waxa faa'iideeya mubaalaqada ama qofka runtiisa oo lagu xeel dheeraado waa nin aad u run badanay noqonaya saduuqa wa hunaaka farqun bayna asaadiq waasaduuq farqi ayaana u dhaxeeya faacil haddii laga cabiro oo la dhihi lahaa saadiq iyo haddii laga cabiro saduuq oo facuulah farqi ayaa u dhexeeya farqi ayaa u dhexeeya saadiq lama odhane imaamu dahabi wuxuu ka cabiray saduuq nin aad u run badan inuu yahay saduuquna wuxuu ka mid yahay amhilatu lmubaalaqa facaalun ow mifcaalun ow facuulu fii kathratin can faacilin badiilu fayastaxiqu maa lahu min camali wa fii faciilin qalladaa wa facili waa ka ibnu maalik khulaasadiisa ama alfiyadiisaba kule midda kale khadiibu lbaqdaadi oo ka hadlaayay ninkan shubhada ay ku soo arooriyeen xambal wuxuu yidhi huwa thabtu waa nin sugan oo lagu kalsoon yahay buu yidhi haddaba walaalayaal waad maqlaysaan kutubtii ka had ka hadlaysay culuumurijaal raggii taariikhda soo maray miisaanka ay kala lahaayeen waad maqlaysaan in ay leeyihiin ninkan xambal oo ta'wiilka imaam axmed ka wariyey waa nin run badan waa nin lagu kalsoon yahay waa nin sugan aaway haatuu birajulin waaxid jarraxa xambal hal nin la kaalaya oo xambal dhaawacay taariikhdii way qoran tahay hal nin oo yidhi ninkan sanadka ku jira xambal waa beenaale ku tilmaamay ama ku tilmaamay tadliis ku tilmaamay la kaalaya waa xujo idiin taal ama su'aal furan la kaalaya ma helaysaan haddii uu dacasku idinka dhammaado sidaad adduunka u maraysaan ninkan xambal nin jarxiyey taariikhda kama helaysaan balse culamaa'u uljarxi wa tacdiil oo dhan waxay isku waafaqsan yihiin ninkani nin run badan inuu yahay nin run badan inuu yahay tawi shubhada labaad oo ta'wiilkan ay ku fureen waxay weeye inay yidhaaheen imaam axmed markii uu hadalkan dhahayey waxay ahayd dood iyo munaadaru ku jiray calaa sabiili alilzaam ayuu ula jeeday inuu ku laazimiyo inuu ku laazimiyo qoladii la doodaysoy oo muctasilada ahayd ayuu rabay inuu ku laazimiyo dee waxa weeye walaalayaal wax walba haddaad magac ka beddelaysaan ama si siyaasada aad xaqi u inkiraysaan dee ilaahay uunbaa idin hanuunin kara sababtoo ah ama eraygan ilzaam ku tilmaan ama munaadaruu imaam axmed ku jiray dheh meeshii imaam axmed waxaa taalla waja'a rabbuka inuu awilay sanad saxiixana looga hayaa oon la duri karin maxay tahay warka kaleod sheegaysa ilzaam ula jeeday kaba dhigba inuu ilzaam ula jeeday ilzaamka sow macnihiisu ma aha qofkii oo xaqii inuu qaato lagu laasimiyo xaqii inuu qaato lagu laasimiyo sow ma aha taasi marka walaalayaal waa shubha aad daciif u ah halkaas ayayna shubhadaasi iyaduna ay ku baaba'day walilaahi alxamdu wa haada kan huwa alimaam waa imaamkii imaamkiiu albukhaariyu bukhaari ahaa saaxibu saxiix yu'awilu imaamu albukhaari wuxuu awili addixka qosolka ayuu awili qosolkaasoo alwaarida fi sunnati sunnada nabiga ku soo arooray sala allahu wasalam calayhi qosolka ku soo arooray sunnada nabiga ayuu awili bukhaari naqala alxaafidu albayhaqiy imaamu albayhaqi wuxuu ka soo guuriyey fi lasmaa'i wa sifaat safxada afar boqol soddon iyo saddex lambarka soddon iyo saddex wuxuu ku soo guuriyey can ilbukhaariyi sheekh bukhaarina uu ka soo guuriyey annahu bukhaari qaala inuu yidhi macna dixki qosolka macnihiisa alraxmatu waa naxariis ayaa loola jeedaa saasuu bukhaari ku awilay oo bukhaari wuxuu diidan yahay inaad tidhaahid ilaahay waa qoslaa qosol xaqiiqaa ou ilaahay qoslaa inaad tidhaahiduu bukhaari diidan yahay waa sheekhii saxiixulbukhaari iska lahaaw allahu akbar adeerayaalo xaqii wuu caddaadaye xaqii raaca xaqii raaca waxaannu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aannu ka rajaynaynaa inuu ilaahay idinsoo hanuuniyo idinkana dhigo kuwii xaqa qaata maxaa yeele imaamulbukhaari hadda wuxuu diidan yahay qosol xaqiiqiya inaan ilaahay lagu tilmaami karin maxaa yeele qosolku waa qofku inuu afka kala qaado inuu ilkihiisa soo saaro inuu gahgah yidhaaho war ma waxaasaad ilaahay u ogoshihiin subxaanahu wa tacaala yaa ma waxaasaad ilaahay u ogoshihiin walilaahi almathalu alaclaa hal taclamu lahu samiya walam yakun lahu kufuwan axad laysa ka midlihi shay aayadahaasoo dhan waxay diidan yihiin tashbiih iyo tactiil intaba way diidan yihiin haddaba marka ta'wiilkan imaamulbukhaari uu sidaas dixkaga raxmo uu ku awilay isagana shubha ayay ku soo arooriyeen casharadeenna dambe ayaana shubhadaas ku radin doonnaa ugana jawaabi doonnaa wabillaahi tawfiiq halkaasna walaalayaal waxaa inoogu dhammaaday darsigeennii afaraad ee kitaabkeennii alhadyu alwaadix fi dabi can muctaqadi salafi saalix wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh